waxaa dhowaan magaalada adhis ababa ka furmay shir ay soo qabanqaabisay dowladda itoobiya islamarkaana ay ka qayb galeen guddoomiyeyaalka ka kala socday maamulada ka jira dhulka soomaali galbeed iyo gobollada waqooyi ee soomaaliya kaasoo looga hadlay hirgelinta waddo ganacsi oo isku xirta dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan iyo dalka itoobiya jidkan la doonayo in laga hirgeliyo inta u dhexaysa adhis ababa iyo berbera ayay itoobiya u aragtaa marin muhiim ah sida uu warbaahinta ingiriiska u sheegay guddoomiyaha magaalada jigjiga ee maamulka itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed shaafi axmed macalin kulankan oo agaasinkiisa uu lahaa maamulka abiy axmed ayaa sida lagu soo warramayo waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka kala socday qaar ka mid ah magaalooyinka dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya iyo kuwa uu ka arrimiyo maamulka la baxay somalilan si kastaba itoobiya ayaa tan iyo sanadkii labada kun kow iyo labaatankii qorshaynaysay hirgelinta waddo isku xirta deegaanada uu ka taliyo maamulka la baxay somalilan iyo dalka itoobiya si ay u gurato khayraadka ceegaaga dhulkaasi dhinaca kale shirkan ka dhacay adis ababa ayaa waxaa berber socday kulan ay golaha amniga itoobiya isugu yimaadeen kaasoo looga arrinsanayay sidii ay itoobiya u xaqiijin lahayd hanashada marinbiyood islamarkaana loo hirgelin lahaa waxa ay ku sheegeen xuquuqda istiraatiijiyadeed ee itoobiya oo ay ula jeedaan qaadashada qayb ka mid ah badda soomaaliya shirarkan isxixiga ee ay yeelanayaan madaxda dowladda itoobiya ayaa muujinaya doonista hirgelinta heshiiskii baadilka ahaa ee ay itoobiya la gashay maamulka la baxay somalilan isku soo wada duuba maamulka uu hogaamiyo ra'iisul wasaaraha itoobiya abiy axmed ayaa weli u xusul duubanaya sidii xoog ama xeelad ay ugu heli lahaayeen bad ay soomaalidu leedahay